duur wanaagsan halkani waa dalsan kusoo dhawaada dhegeystayaal warka duhornimo idaacadda dalsan
wasiirka arrimaha gudaha oo xilka u kala wareejiyey guddoomiyaha cusub ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo guddoomiyihii hore ee hay-addaasi
agaasimaha hay-adda nabad sugiddaha dalka kenya oo booqasho aan la shaacin ku tegay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose
dowladda soomaaliya oo ka hadashay go-aan ka soo baxay maxkamad ku taala dalka kenya
maamulka puntland oo sheegay inuu kooxo ka tirsan daacish ay isku soo dhiibeen ciidamadooda
saddex bil kadib go-aankii golaha wasiirada ee mideynta bajaajta maxaa iska bedelay nidaamka waddooyinka muqdisho iyo qiimaha lagu raaco mootooyinka oo warbixin aad ku dhegeysan doontaan warka door
puntland oo sheegtay inay gacanta ku soo dhigeen shabakada ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
baraadka dibadda aad ku dhegaysan doontaan warka yaga duhurna waxaa ugu waaweyn madaxweynihii hore dalka baraaziil oo laga mamnuucay tartanka doorashada dalkaasi baraaziil labada kun iyo soddonka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen waa qodobadaynu wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa xilalka u kala wareejiyey guddoomiyaha cusub ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo guddoomiyihii hore ee hay-addaasi sida faahfaahinta amuurtan uu ku eegayo cabdisalaam juulo shaakir munaasabadda ay xilalka ku kala wareegayeen guddoomiyihii hore hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo guddoomiyaha cusub ayaa ka dhacday xarunta hay-adda ee magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalay munaasabadan mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalk soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi xubno ka socday hay-adaha qaramada midoobey ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale guddoomiyihii hore aamina siciid cali oo xilka maanta si rasmi ah u wareejisay ayaa ku dheeraatay howlihii adkaa oo ay soo qabteen intay xafiiska joogtay waxayna sheegtay in isbeddelka uu qayb ka yahay howlaha qaran ee dalka waxaan aada iyo aada u xoojinayaa in isbeddelka waa ogtihiin shaqadanu waxaa iska leh waa shaqo qaran shaqo qaranna qof ma laha waxay ku fiican tahay dhammaanteen inaan baranno in ay tahay waajib shaqada inaad iman karto lagu siin karo haddana lagaa wareejin karo middaas waxaan u malaynayaa aniga xoogaa ima dhibto maadaama aan diaspora ahay oon soo maray meelo xil wareejintu ay aad iyo aad khaasatan dhinaca caafimaadka oo labadii biloodba lagu tuurayo mid kale la keenayo si maaragta qarashka u yaraado aniga culays weyn iguma aha safiya qof aan aqaano weeye qof aan madaxtooyada kamid ahayd waaye anigu markaan agaasimaha guud ahaa qof kamid ah tiimkii ka shaqaynaya madaxtooyada waxaan ogahay inay tahay qof actiiv ah halkana ay wax badan ka qaban karto gudoomiyaha cusub safiya xasan maxamed oo iyadana xilka la wareegtay ayaa ballan qaaday in shaqadii wanaagsaneed ee lasoo qabtay halkeeda kasii wadi doonto iyadoo u mahadcelisay howlwadeennadii heerka wanaagsan soo gaarsiiyey shaqada waxaan dib ugu noqonayaa inaan u mahad celiyo guddoomiyihii hore hay-adda aamina oo shaqo xoogle oo baaxadle halkan ka qabatay waxaa caddaynaysa dukumentiga ay noogu wareejisay aamina mar walba waxaa tahay asset hay-adda aan u tahay mar walbana waan kusoo raadin doonaa aqoontaadii kartidaada inaad nagu caawin doontid waa mahadsantihiin dhammaantiin haddaan la hadla shaqaalaha hay-adda iyo dhammaan maamulka hay-adda waxaan leeyahay waad mahadsantiin howsha wanaagsan a qabateen labalaaba shaqadiina saddex laaba insha allah mid mid iyo tiimba waan u wada fadhiisan doonaa sida aan usii dardargelin lahayn horumarka iyo waxtarka dadka iyaga ee dhibanaha ah waa mahadsantiinwasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo xilalka u kala wareejiyey guddoomiyaha cusub iyo guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ayaa kula dardaarmay madaxda cusub inay la timaado shaqo loo aayo halka guddoomiyihii horena ku bogaadiyey shaqada cusub runtii maantay sharafay noo tahay in ala ku sharfo inaan ka soo qayb galno goobjoog aan u ahaano munaasabad si wanaagsan u dhacday loo soo agaasimay halkaan xarunta hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka uga dhacday taasoo ah xil wareejin maamulka cusub iyo maamulkii hore ay isku wareejinayaan xilka arrintaas waa arrin iska sunnaa sida la wada tilmaamay qof walbaaba maalin buu xil hayaa haddana xil kale ayuu sii qabanayaa marka sidaasaa la isku daba joogaa ma jiro qof maaragtay meel weliga iska joogaya marka runtii waxaan rabaa inaan halkan aan ka marqaati kaco dee shaqoodii baaxadda lahayd oo anugu kolley muddada sanadka aan goobjoogga u ahaa oo la hayay iyo dadaalka ka muuqday hay-addan madaxdeeda oo aamina ay hoggaaminaysay iyo howlwadeennada halkaan fadhiyo oo madaxda hay-adda ka mid a iyaguna shaqadii ay hayeen iyo dadaalkay hayeen waa runtii wax laga marqaati kaci karo halkaana dee waxaa lagu soo jeediyey presentation xoogan baa la soo jeediyay oo dhammaystiran daahfurnaan badan ay ka muuqato ama maaragtay xilwareejinno waa soo xaadirray laakiin sidaanoo kale ma aanan arag waana ka marqaati kacaynaa in dhaqaalihii iyo maamulkii iyo shaqadii la hayay vishankii iyo mishankiiba in meesha lagu soo bandhigo tusaale fiican bay u noqon doontaa hay-adaha kale dowladda waxaan rabaa inaan idhaahdo runtii dee waa maamulka cusub ee safiya ay hogaaminayso iyo tiimkeedana waxaan u rajaynayaa inay guulaystaan cabdisalaan joolo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho aad buu mahadsan yahay safar aan lawelila qorsheyn ayaa agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka dalka kenya waxa uu ku tegay magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka ee jubbaland nuuridiin yuusuf xaaji axmed ayaa safarkan la sheegin inaan hore loo shiishacin ku tegitaankiisa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana sidoo kale la sheegay inuu kulan uu la qaatay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaam axmedow ay ka wada hadleen xiriirka labada dhinac iskaashiga hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka ee dalkaasi kenya weliba tan maamulka jubbaland nuuridiin yuusuf xaaji ayaa noqonaya mas-uulkii ugu sarreeyay ee ka tirsan hay-addan taga dalka soomaaliya yimaada dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada kismaayo waana mas-uulkii ugu horreeyey sidaanoo kale hay-addaasi isagu soomaaliya ka noqda markaasna xilaal duwan ka soo qabtay dowladda dalkaasi kenya nuuridiin ayaa lagu wadaa intauu ku sugan yahay magaalada caasimadda waa dalka maamulka maamulka jubbaland inuu kulamo sidoo kale la qaato waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer jubbaland iyo weliba odayaashii xubnaha golaha wasiirada isagoona kala hadli doona xiriirka kala dhexeeya dowladda dalkaasi kenya maamulka jubbaland ee ku aadan arrimaha xuduudaha ay wada wadaagaan dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda dalkaasi kenya
dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay go-aan maxkamad ku taalo dalka kenya ee ka gaadhay arrimo ku aadan soomaaliya sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay lacag malaayiin dollar ah oo maxkamad ku taala dalka kenya ay ku xukuntay dowladda federaalk ee soomaaliya ama safaaradda soomaaliya ee dalkaasi kenya xukunkan ayaa waxaa riday maxkamadaasi ku taala magaalada nairobi oo qaaday dacwad muran sharci la xiriira maxkamadan ayaa dhegeysanaysay dacwad ay shirkad ganacsi oo dhismaha ka shaqeysa ay ka gudbisay dowladda soomaaliya gaar ahaan safaaraddeeda ku taalla magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya shirkadan oo ay leeyihiin dad soomaaliya ayaa ku dacweysay in safaaradda soomaaliya ama ku dacwootaan idhaahda in safaaradda soomaaliya ee kenya ay uga baxday qandaraas dayactirka safaaradda ee magaalada nairobi xabiib maxamed cigaal oo ah qunsulka safaaradda soomaaliya ee kenya ayaa sheegay in aanay jirin wax dacwad ah oo ay ka warqabaan taasi oo ka taalo maxkamad islamarkaasina xukunka lagu ridana aanay midna waxba ka jirin waxa uu sidoo kale sheegay in warka maxkamaddu ay warbaahinta una ay ka arkeen isaguo intaasi ku daray inaanay jirin shirkad dhisme oo heshiis oo heshiis af ama mid qoraalba ah ay dowladda soomaaliya la gashay shirkadda dacweysay ayuu sheegay in markaasi aanay jirin wax heshiisa u dhex maray isagoo xusay dhinaca kale inaanay jirin wax xukun ah oo lala socodsiiyey iyo lacag magdhow ah oo laga filanayo inay bixiyaan maxkamadda ayaa shirkadda dhismaha ka shaqeysa u xukmisay in ay hesho lacag dhan saddex iyo labaatan milyan oo shilinka dalka kenya ah
ciidamada maamulka puntlandna waxay sheegeen ka tirsan daacish ay isku soo dhiibeen ciidankooda ciidanka biliiska ee puntland ayaa soo bandhigay sagaal ka tirsan kooxda daacisha da soomaaliya kuwaasoo isku soo dhiibay ciidanka maamulka puntland sida qoraal ka soo baxay ciidanka lagu sheegay taliska qeybta ciidanka booliska ee puntland gobolka bari ayaa soo bandhigay kooxahani oo ka tirsan dagaalamayaasha daacish sida uu isu soo dhiibeen kadib howlgal ay fuliyeen ciidanka puntland howlgalkaasi ciidamada puntland ka fuliyeen deegaanada lagu magacaabo camaamo iyo weliba siidow ee deegaanada habalidhigan gobolka bari sida lagu shaaciyay bayaan kasoo baxay booliska puntland booliska ayaa sidoo kale baahiyay magacyada sawirada urjoogayaasha ka tirsan daacisha soomaaliya waxaana sheegeen in qaarkood ay yihiin janabi warjoogayaashana ayaa u kala dhashay dalalka syriya ee suudaan iyo etoobiya waxaana qaarkoodna ay u dhasheen koonfurta dalka soomaaliya waxaana muddo ka tirsanaayeen daacisha soomaaliya sida lagu shaaciyey booliska puntland baraha bulshadaay ku leeyihiin talaa qeybta booliska ee gobolka bariga shaanle sare cabdiqaadir jaamac dirir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegeen xubnaha soo dhiibay badankooda inay dad loo dad iyagu ka tirsan gudaha dalka soomaaliya ay weliba sidoo kale kuwo ka yimid wadanka dibadiisa waxaana lagu sheegay ilaa saddexdan qofood inay kale yihiin muxamed cabdalla cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashada ku sheegeen abumumi abu muslim u dhashay dalka suuriya iyo weliba maxamed ibraahim daha u dhashay dalka suudaan inta kalena yihiin dad ka tirsan soomaalida kasoo jeeda sida ay sheegeen koonfurta dalka soomaaliya
dhinaca kaleetana saddex bil kadib go-aankii golaha wasiirada soomaaliya ee mideynta bajaajta maxaa iska bedelay nidaamka wadooyinka muqdisho iyo qiimaha lagu raaco mootooyinka warbixintan waxaa soo jeedinaysa waryahayaga marya ladana xuseen
waa arooryo hore dadku waxay u dareerayaan tacab iyo tacliin waxaan u kurgelaynaa isbeddelka dhaqaale midka amni iyo waxaa iska beddelay saxmaddii magaalada muqdisho kadib kala soocii iyo madabayntii mootooyinka magaalada muqdisho ee a iyo b hadda waxaan saaranahay mootada e oo maanta shaqaynaysa walow aysan isku aragti ahayn wadayaasha mootooyinka balse waxaa jira qaar badan oo qaba in isbeddel weyn oo ku yimid dhanka dhaqaalaha amniga iyo weliba saxmaddii badnayd ee ka jirtay waddooyinka halka kuwo qaar ay qabaan midtaa ka duwan
marka hore isku dhexyaacay ahayd oo biisigeeda iyo jaamkeeda iyo saacado badan ayaa waddada lagu qaadan jiray laakiin balse hadday ka wanaagsan tahay waayo maalin naso maalina shaqayso waayo teeda kale haddana jaamka wuu yaraaday jidka caadiga hadda waa furan yahay biisigii hore ma laha mashquulkii hore ma laha wallaahi haddaa fiicnaan is leeyahay aniga taas keliya un baa difrinsa ku yimid oo shan iyo tobankaas wuu jiraa oo ninka mootada iskale shan iyo tobanah baa la siiyaa asna waxaa usii zaa'iday habeen iyo maalin oo shaqaynaya meeshaas ayay ka soo baxaysaa wixii lagu daray oo makiilaha ugu daray meeshay ka soo baxaysaa horta hadda su-aasha weydiisa horta waa ku maasantahay midda koowaad dhaqaalo horta wallaahi a b c loogu dhigay horta dhaqaalana waa jiraa mana jiro dhaqaalo waa imaan lahay laakiin hal saboo dhaqaalo imaan karin sababta ugu weyn dhaqaalu maakirin waxay tahay jaamka magaaladii shalay jaam soed ilaa hadda jaam oo tahay cariirigii shalay waa jiraa maanta waa jiraa haddii oan cariiri jiri lahayn laga yaaba inay isbeddel weyn oo dhaqaale aan dareemi lahayn jaamka dhibaatada neesta waxay tahay jaam horta maasha allah amniga waa noo fiican yahay amniga waa soo hogaagay jigboontayaasha waa la badiyey maasha allah horta muqdisho caasimadda hadda waa soo hogaagaysaa taas horta waa ku mahadsan yihiin laakiin jaamka ilaa hadda sideeda taagan wallaahi horta dadkii aan qaadi jirnay ilaa hadda wax isbedelo male ummaddii waa seem nus doolar oo qof walba inuu ku qaadaro marka ummaddii dhaqaale ma isbedeli karaanoo sababtoo wax uu kordhiyi ma laha jeebkooda haddii dadka dhaqaale loo kordhi lahay annagana waa noo kordhi lahayn haa waxyaraa iska bedelay ileen adiga hal maalinaad shaqaynaysaa wax fiican inaa anacfi aa ku shaqayso waay ileen qof mootada shan iyo toban dooraa lagu wadaa qofka mootada wadid shan iyo toban door oo kaa rabaa mootada haddii u imaatay maalin sideed door camal aa shidaal kugu baxayso marka dhaqaale inay iskeenaana loo baahanya hal maalina shaqaynaysaa moogtaa maal labaadna waxaa ku joogtid aa u baahan tahay inaa qof dadkan iskuma jiraan maxaa arkay mootaalihi oo xaas badan dadka waa sidii oo maanta oo local badan yahay saas camal islaama laakiin hadda dhaqaale dhaqaale adduunyana ku imaaday sababta oo marba aniga haddii a b nala dhigi dhaqaalahana kor u kaca oo ugu qasban yihiin dadkan raaca aniga sida hadda aan u jeedo wax isbeddel uma jeedo tare qofa wuxuu ku leeyahay kontan aqabta lixdan aqabta been waa sababtoo qof kasta warsaaqadiisa allah qoray sida hore lagu shaqaysan jiray oo intaan a b dala bilaabin qof kastaba ilaahay wuxuu maanta u qadaro unbuu heli jiray haddana sidii oo kale le waaye qof kasta ilahay wax u qadaro helaa ayadoo saas ay tahay haddana canshuurta sideedii ay sii tahay shan tobankeed ay sii tahay shan tobanka maalmood toos loomaba shaqeeyahayago jaamka sidiisii waa wax isbeddel ilaahay uunta ma laha
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana maxkamad ku taalla dalka baraaziil ayaa ka mamnuucday madaxweynihii hore ee dalkaasi inugu tartamo doorashooyinka madaxtinimada labada kun iyo soddonka jer bolosarano ayaa maxkamadda ugu sarreysa waxay ka mamnuucday inuu u tartamo doorashooyinka dhici doona labada kun iyo soddonka isagoona lagu eedeeyay ku-tagrifal awoodda xafiiska tan iyo markii madaxweynaha uu ka aha dalka baraaziil toddobada garsoor ee ugu sarreysa dalkaasi baraaziil shan ka mid ah ayaa diiday inuu u tartamo maadaama lagu eedeeyey inuu isagu haysdabamarayn weliba ku takrifal awoodeed tan iyo xafiiska markuu joogay isagoo loolihiisu u adeegsanayay qaar ka mid ah telefishinada sida gaarka dowladda ay u leedahay iyo weliba safiirada dalkaasi isagoona sheegeen la masuq maasuqay doorashooyinkii elektronikada ee ka dhacay dalkaasi xitaa mustaqbalka mustaqbal mugdi ay gelinaysaa doorashooyinka weliba sidoo kale inuu ka qaybgalayo midda siyaasadeed uu ku leeyahay dalka baraaziil jer bolosarano waxaana horey loo sheegay arrintan inay soo mareen madaxweynihii hore dalkaasi madaxweyneha haatan xilka haya laakiin tan ayaa ka duwan isagoo lagu eeday awood ku takrifalay dhinaca awoodaha sharciga ah iyo sidoo kale adeegsiga ka baxsan qaynuunka dalkaasi baraaziil ay u yaallaa in dowladda waxyaabaheeda marka loo eego dhinaca warbaahinta aan loo adeegsan karin dhinaca doorashooyinka guud ahaana warkii duhurnimo idaacadda dalsanna waa naga intaa
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel